maamulaha dugsigan aaq maxamed cabdi waa maamulaha dugsigan hoose dhexe ee ceegaag bari wuxuu furaa dugsigani muddo sanada iminka waxaa dhigata arday kala jebisan kuwaasoo ahaa ardaydii kasoo barakacday buu hoodle ee deegaanka la kawsatay kuwaasoo ahaa kuwa ibtidaa'iya oo aanu u bilownay anagu waxbarashada iyo kuwa ahaa ardaydii hore wax u dhigan jirtay ee wax ku waxbarasho la-aa deegaankan kuwaas oo ah aanu u qiimaynay fasaladoodii iminkana waxaanu ku jiraa imtixaankii midteramka waxay u qiyaasan yihiin ilaa iyo fasalka shanaad marka waxbarashadooda aada iyo aada ayay u wanaagsan tahay iminka waxaanuna rajayneynaa in aanu guul wanaagsan ka gaadhno haddii alla idmo idinkuna waa aragtaan siday casharadii u socdaan dee warbixintayadu waa sidaa weeye iskuolkan maxaasi waxaa la dhahaa dugsiga hoose dhexe ee bari ee agaag bari agaag bari intee ayuu furnaa waana imisa fasal maxaa lagu dhigtaa maadooyinka lagu dhigtaa maxay kala yihiin wuxuu furaa iminka sanad sanadkaas waxaanu u dhigaynay si continuous ah oo ardaydu fasax may qaadan maadaama ay isugu jireen arday waxbarashadu in badan ka lunsanayd oo ku habsaansanaa meesha waxaanu door dhibnay inaanu si joogto ah isugu bixino si aanu aqoontooda isu gaadhsiino dabadeedna ku samayno classification taasay noo suuro gelisay iminka inaanu ilaa iyo fasalka shanaad ilaa koowaad ay u qeybsan yihiin wuxuu ka kooban yahay dugsigani saddex fasal laakiin shifti ayaa loo soo noqdaa galabtii oo dhig ay dhigtaan in kastoo ardayda joogtaana ay tahay arday badankoodu ka yimaadaan rural areada iyo kuwa degaanka ah marka waa qabya weeyaan oo naguma fila dhismihiisu laakiin waxaanu adeegsanaa uun inta noo dhisan iminka waxaa jira sida igu maqaala ah in iskuolkana dhigtaan dad badan oo hataa reer guraaya oo deegaanka kuwa dhadow oo miyiga ka yimaada arday leh sidee ugu saamaxda qof xoola dhaqataa inuu wax ka barto iskuolkan bal arrintaa markaa rafaaniga sii taasi su-aal wanaagsan weeye waxaad moodaa baahidaasi inay ahayd mid ka maqnayd bulshada reer guuraaga ah nasiib wanaag waxay awood u heleen in ay helaan dugsi ku yaala meelihii daaqeenka ahaa marka waxay sameeyeen ardaydu way isbedelaan qaarna gelinka hore ayay raacaan xoolaha qaarna gelinka dambe oo labadaas shifti ayay yimaadaan inkasta oo problemkeeda ay leedahay oo dugsigu aanu lahayn fiidin iyo magaranaysaa oo ku fiicnaan lahaa inay helaan quudintooda maadaama ay ka imanayaan meelo fog fog haddana awoodda waxaa waalidiintu saartay haddana aanu ku wacyigelinay inay usoo lugeeyaan masaafo fog waxbarashadoodana halkaa ay ka helaan dugsigan oo ku yaala meelihii daaqeynka ahaa ee dadka reer guuraaga ahi uu kasoo gaari karayay waxbarashada iskuolka waxaa lagu maqaalaa ah inuu in badan dabcan furnaa arday badan ay dhigato oo subax iyo galabta ay dhigtaan yaa idinka caawiya dhinaca mushaharka macalimiinta inkastoo macalimin ay isku gadhigaan maxaase baaq u dar lahayd dadka ku dhegeysanaya majarada haato ama mulada puntland iyo somaliland ha ahaateen maxaad ka codsanaysaan ka maamulahaan isku daataan maamulka sida aynu ka warqabno iskuolkan waxaa dhisay dadka jahliyada ah ee u dhashay deegaanka iyaga ayaana waxbarashada macalimiinta siiya mushaharka intii awoodooda ah inkasta oo uu ka ballaaran yahay markaa maamuladuna wax taakula ah oo aanu ka helnaa ma jirto waxaanu ka codsan lahayn maamulada iyo hay-adahada ee macalimiinta inay ka gargaaraan xagga mushaharka maadaama aanay kaalmo hore iyo kormeer horena ka iman labada maamul ee dhinacyada ka xiga deegaankan iyo in loo sameeyo markuu yahay dugsigani dugsi rural area ah ayna yihiin dadka ugu badan ee dhigtaa ardayda ka timaada meelaha reer guuraaga ah in loo sameeyo feeding center ayaanu ka codsan lahayn sidii wax naga taakulan karta dhinaca tamaashiraha dugaagta qalabyaa jira iskuoladu ay dabcan ubaahan yihin amay ku shaqeeyaanba kuwa iminka ayaa idinka caawiyo aada gacan si rasmiya uga heshaan waxaanu gacan ka helnaa inta badan annaga ayaa meelaha kasoo iibsana laakin way jiraan waxyaabo yaryar oo maamulada laftooda naga soo gaargaala laakin inta badan annaga ayaa isku tiirsan gacan laga soo gaadho maamul jibadeed ma jirto